sidaad xustay khamiistii oo toddobiyo tobankii octoobar waxaanu xaflad weyn ku qabanay madaxtooyada jamhuuriyadda somalilan taasoo lagu xusayey soddon guuradii ka soo wareegtay dib u aasaaska baanka somalilan iyo daabacadda lacagtii ugu horreysay ee somalilan ay yeelato amba qarannimada somalilan ku suntan runtii saddex arrimood bay daarneed xafladdaasi mid waa soddon guurada oo muhiimaddeeda leh midna waxa weeye inaanu xarun weyn oo baanka dhexe leeyahay madaxweynuhu jamhuuriyadda somalilan noo dhagax dhigo oo sida ugu dhaqsaa badan insha allah hirgelinteeda aanu geli doono ta saddexaadna waxay ahayd transformationka amba horumarka baanka dhexe ku jiro qeyb ka mid ahoo in systemkii hore ee maanwalka ahaa uu baanku ka guurayo uuna guurayo nidaamka casriga ah ee core banking systemka amba technologyga casriga ee bankiyadu ay ku shaqeeyaan taasoo qeybtiisii hore ay dhammaatay oo aanu ku loonj gareynaynay xafladda dhexdeeda waa gartay marka haddaad taabatid tusaale ahaan la jaanqaadka technologiga ee baanka dhexe maxaa ugu muhiimsaneed ko iyo laba odhan kartaa waxa ugu muhiimsan baanka dhexe mar waa bankigii dhexe oo shaqada uu qaranka u qabto in la casriyeeyo oo technologiga casrigaa lagu shaqeeyo oo la wanaajiyo shaqada lana dedejiyo waa technologigii noo saamaxayay dhinaca kale bankigu dee bangiyuu la shaqeeyaa hay-ado kaloo maaliyadeed oo xukuumadda ah buu la shaqeeyaa sidii sistamyadoodu ay iskugu xidhmi lahaayeen waa sistamkii fududeynayay
suuqa haddaynu nimaadno maalmii ugu dambeeyey sarifka lacagtu kor buu u socday milyan buu wax dhaafay maxaa tallaabooyin qaadeen xaaladda dalku ku sugan yahay ee doorasho ayaa keentay in qiimaha shilinku uu hoos u dhaco iyadoo markaa dolarkuna uu kor u kaco baanka dhexe siyaasadaha uga yaalla qorshayaal baa uga yaalla hore uu xakameeyey wax uguma maaha horey usoo mareen baanka dhexe iyo qarankaba xaluushii aanu ku xalinay hore ugu xalinay iyo qaar kaleba runtii waanu wan waanu u dejinnay qorshayaashiina way socdaan waxaana rajaynayaa insha allah toddobaadkan gudihiisa inuu shilinka somalilan kor u kici doono qiimihiisiina uu kusoo noqon doono insha allahu tacaala carabka haddaad ku dhufatid maxaa inta badan sababu noqdaa inuu isbeddelkaa lacagtu yimaado oo doolarku qaaliyo marka lacagta doolarkee la heraya yaraataa ma arrimo siyaasadeedba waa laba arrimood mid waxa weeye in dee lacagaha suuqa wareega ay kala bataan oo lacagta somalilan iyo lacagta qalaad ay kala bataan kolba lacagtii badataa qiimo dhacda matalan haddii shilin badani suuqa galo qiimihiisu hoos buu u dhacaa haddii doolar badani soo galana qiimaha doolarka hoos buu dhacaa shilinka qaaligarooba marka innaga xaaladahan waxay keeneen in doolarka yaraado oo ilihii doolarku ka imanaya markaa ay cidhiiri galaan hadday tahay dibadda hadday tahay maalgashiga iyo hadday tahay matalan tii kale ee matalan inooga iman jirtay dibadda amba xawaaladaha xagga shilinka baanka dhexe si maadaama isagu sablay aan dhimaadka qaabilsan yahay waxaanu aada u kaantaroolnay inaan kaash aan loo baahnayn suuqa gelin bale kaashkii geli jiray laftigiisa dowladdu waa xakamaysay hadday tahay qarashaadkii waaweynaa ee dowladda iyo hadday tahay wixii dheeriya ee aanu suuqu u baahnayn inaanu ka xakamayno marka maadaama doolarku yaraaday waa in shilinki inaanu xakamayno si markaa baalanska u yimaado oo labadu isku dheelitirmaan waana taanu wadno waxaa jiray gudoomiye cali in xataa siyaasiyiini ka hadleen inay lacag cusub xukuumaddu soo daabacday suuqana ku sii daysay iyadoo arrimaha doorashooyinka uga jeeda taa maxaad ka odhanaysaa wallahi taa waa dee iska kambeynka oo kolley ninka siyaasigii markuu kambeyn ku jiro wax kastaoo wax u wanaajinayaba dhinaca ka soo horjeedana wax ka xumaynaya waa odhanaya marka annagu baandhexe ahaan horeaan uga jawaabnay baanka dhexe siyaasadihiisa waa la yaqaanaa baanka dhexe waa hay-ad qaranka u qaabilsan xagga dhaqaalaha iyo lacagta waraaqahaanu soo saarnay way cad yihiin inaanu qarashaadkii oo dhan joojinay inaanu horumariskii joojinay inaan wax aan loo baahnayn suuqa lagu sii deyn iska daa mid cusube tii hore geli jirtay laftigeeda bale inaanu annagu imika doolarkii gelino maantada aad ila hadlayso annagu doolarkii baanu xaraashanaa shilinkii baanu ka soo saaranaa suuqa marka hadaladaa iyo dee ficilka yaga ayaa burinaya marka waxaad leedahay ma jirto lacag soo daacwada xukuumadda ma jirto wax lacagahoo aanu suuq u baahnayn oo aanu gelinoo la soo daabacay ma jirto